mudanaha laga soo doorta magaalada madoogaashe xarunta deegaanka lagdheera mahad cabdiqaadir ibraahim ayaa ka warbixiyey saameynta abaarta iyo biyola-aanta ka jirta magaalada madoogaashe laakiin magaalada madoogaasha iyo woodh ahaan madoogaasha aad iyo aad bay abaarta u saameysay magaalada madoogaasha weliba annaga maxaan aaminsannahay abaar dhinacaas lagdheera maxay ka baxdaa markii uun togweyne uu mariyay biya togi ilaa hadda biyo ma marin caag mar dhexdaase muxuu tegey siddeetan boqol marka maxaad dareemi kartaa meeqaa qof baa gadan kartaa caagi biyaha haddaad hataa lacag la tagto magaalada madoogaasha marmarka qaarkood ba hataa inaad maxaa biyihii aad gadan lahayd aad wayso adoo lacagta haysato yaaba laga yaabaaba marka dhib fara badan baa ka jira mudanaha ayaa xusay in abaarta iyo oonka magaalada ay saamayn dhaqaale iyo mid noololeed ku yeelatay dadka deegaankaas meeshii waa la abaarsaday waa laga kala guuray dad nin alla ninkii tabar yaraa duqaydii bilcaantii umushi ahayd ilmihii dadki nin alla ninkii danyar ahaa ayaa magaaladii kusoo hareen magaaladiina wax laga qaadayo ma laha dhaqaalo kaloo hadda soo gelahayana ma laha wallahi magaalada qaarka marmar qaarkood dadka telefoon bay kusoo dirayaan waxaa lagu dhihi nin yahow magaalada ayada saddex maalin dab ma shidanin waa fahan sooma marka waa dareemi kartaa adi dhibka inta uu gaarsiisan yahay iyo dadkii maaragtay abaartii inta ay maaragtay dukaamihii kudi hadda niyahow waa iska xiran yihiin becsharo ma laho waxba ma laho waa dareemi kartaa adi maxaa yeele becsharo maxay ku kala socotaa lacag magaalada inay soo gasho lacagtii soo gelaysana ma laho wax imaanaya ma laho marka niyahow meesha ayada ee aad madoogaasha ayaa looga dhibaataysan yahay wakiilka woodhka madoogaashe mahad cabdiqaadir ayaa dhanka kale u mahad celiyey idaaradda u qaabilsan dowladda arrimaha abaaraha iyo masiibooyinka oo biyodhaamin ka wada magaalada gaasho laakiin maxaan rabaa inaan mahad weyn aan aad oo aan u naqceliyo oo aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa qolada la dhaho n d m a national drought management authority oo kaanal cawaale nin la dhaho uu hogaaminayo iyo tiimka gaaris joogaan cabdinuur iyo ciise iyo nimanka kudi maxaa yeele hadda sidan maantadan hadda aan joogno magaalada madoogaasha maxaa biyo waraabin haysaa oo buulo buulo u waraabin hayaan saddex gaari oo countida ay iska leedahay oo booyada ah ayaa hadda magaalada laakiin maxaa biyahaaseeto qaraamahoodii iyo maaragtay shidaalkii lagu waraabin lahaa magaalada iyo waxaa kudi maxaa bixin haysaa qoladan n d m a marka ayagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wuxuu sheegay in dadka danyarta iyo masaakiinta ay wajahayaan macaluul sida uu hadalka u dhigay maxamed baaruud xuseen warbaahinta heestaha madoogaashe